بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسير القرآن الكريم كسورة إسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سورة آيات لقب الله إلى ميل دنبه waxay inoo sheegi doonaan wasaaya cashara fi lqur'aan wax la yidhaahdo ama usuulu diin diinta asalkeedoo ambiyadii oo dhan lagu soo diray waynu arki doonnaa oo shan xalaala iyo shan xaaraama ayaa la inoo sheegi doonaa marka waxaa weeye waxaan kuwaasoo kale ku soo marnay suuratu lancaamna waan ku soo maray dhammaadkeeda qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu halkaasaynu ku soo aragnay marka waxaa laga bilaabay towxiidka ilaahay waxaa la isfarayo oo dadka oo dhan ummadaha oo dhan ka dhexeeya waa inay ilaahay waxidaan oo rususha ay la yimaadeen wa qadaa wuxuu xugmiyey rabbuka rabbigaaga nebi maxamedow wuxuu xugmiyey anlaa tacbuduu inaydan caabudin ilaa iyaahu isaga ma ogiye wa bilwaalidayni wuxuu xugmiyey wa axsinuu u samafala bilwaalidayni labadii idin dhashoo aabbi iyo hooye ana ixsaanan samafal u samafala imaa yabluganna haddii ay gaadhaan labadii waalid cindaka adiga agtaada kii la dhalayow alkibara hadday weyni gaadhaan axaduhumaa midkaad baa gaadhay ow kilaahumaa labadoodiiba way gaadheen yacnaa waxaa midbaa mid baa jooga midkii kale inuu dhintaa dhici karta ama labadiiba iyagoo waaweyn ayay joogaan hadday hadday gaadhaan falaa taqul ha ku odhanin lahumaa iyaga uffin kelimadaa uf ah ha ku odhanin sidaasuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka daa'iman qur'aanka waan aragnay meel kastoo ilaahay cibaadadiisa lagu sheego wuxuu la xidhiidhinayaa labada waalid ee ina dhashay in aan u samafallo waxaa weeye sababtuna alle isagaa ina abuuray oo khaaliqeenni ah labada waalidna sababkii ilaahay uu subxaanahu wa tacaalaa uu ka dhigay inaan inagu ifka nimaadno ayay iyagu sabab u yihiin marka qofka ilaahay abuuridda uu abuurayo oo koonkan la keenayo haddii uu garanayo waa nicmo weyn maxaa yeele hadduu ilaahay diintiisa iyo tawxiidkaa hadda loogu yeerayo oo anlaa tacbuduu wa bilwaalidayn ixsaanan khayrkaa hadduu sameeyo adduunyadana wuu ku noolaanayaayo falanuxiyanahu xayaatan tayiba ayuu noolaanayaa nolol wanaagsan aakhirana sacaado iyo liibaan aan weligeed dhammaanaynin marka nicmadaas waxaa kuugu sabab ah labadii waalid midda kale waxaa weeye labadan waalid markaad yarayd adigaba saasay kuugu naxariisan jireen mar calooshaad ku jirto hooyadaabaad dhibaysay waad soo baxdayoo oohin baad bilowday naaskaa lagugu duway waa lagu dhaqaaleeyey waad weynaatay waxay saxaradaa lagaa mantagaa lagaa tiray kaadidaa lagaa dhaqay wax walba si lagu soo waday waa lagu koriyey waxbaa lagu baray intaa waxaad wado markaad adigi weynaatay oo cudud iyo muruq aad yeelatay waxaa maxaa kula gudboon marka ma dhabarkaad u jeedi intii dadkii intaa kugu soo rafaadayey mise waxaa weeye sidii adigaba ay kuugu samafalayeen baad ugu samafali waa la isdaba maray iyagana hadda waxay noqdeen kuwo taag daranoo daciifa adigana waxaad noqotay qof xoog badan adigu markii aad taag dareed way kuu naxariisteen adiga ma u naxariisan mise uma naxariisanaysid su-aashu taa weeye taasaa marka lagu faraya imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa midkood hadduu gaadho ow kilaahumaa labadoodiiba falaa taqul ha odhanin uffin uf ha ku odhanin marka waxaa weeye kelimadan uffin culimmadu waxay leeyihiin waa kelimo oo la yidhaa yacni waxaa laga wadaa un hadal xun oo ayna raalli ka ahayn oo ta'afuf marka waxay soo daahirtaa baa la yidhaha hadalkanoo kale qofku markuu geylanayo ama uu cadhoodo markuu cadhoodo ayuu muxuu ahaaye ayuu sidaa dhahayaa uf dhahayaa ama khaasatan mar hadday weynaadeen waxaa dhici karta xataa inay jiran yihiin saxaradii inay iska duwi karin saas oo kale marka uf kelimada uf ah taasaa ugu yare ha odhanin baa la yidhi falaa taqul lahumaa uffin uf ha ku odhanin walaa tanharhumaa hana canaananinoo ha guulguulin hooyadaa iyo aabbaha kaama astaahilaan in la guulguulo walaa tanharhumaa iska dhaaf inaad uf tidhaahda amaad guulguushe e wa qul waxaad ku tidhaahdaa lahum iyaga qowlan qowl hadal ku odho kariiman oo wanaagsan hadal aad iyo aad u wanaagsan oo jilicsan oo edeb iyo weyneyn iyo waqaar uu ku jiro oo aabbo iyo hooyo iyo macaanay iyo ubsaasoo kaleeta ah ku odho qowlan kariiman taasi waa mid wakhfid lahumaa u laadlaadiyo u raarici lahumaa hooyihii aabbo janaaxa dulli garabka tawaaduciisa iyo naxariistiisa min alraxmati min ajli araxmati naxariis daraaddeed oo waxaa weeye wakhfid lahumaa culimmada oo balaaqada iyo tafsiirku waxay yidhaahdeen waa tashbiih baa la yidhaahdaayoo shimbirta markii ay ilmaheeda ukunta ay meel dhigto si ay ilmuhu ay ukuntaa u kululayso oo ay marka dambe u dilaacado oo ilmihii uga soo baxo way dul huwataay marka waxay ku waxay ku hadhaynaysaa ama ay ku huurinaysaa labadeeda garbood ayay ku huurinaysaa marka ilaahay tiibuu yuu ku shabahayo aabbaha iyo hooyadaa labada garab huwi baa lagu yidhi wakhfid huwi oo u laadlaadi lahumaa hooyihii aabbo janaaxa dulli tawaaduca garabkiisii oo mina dulliga waxaa weeye dulligu ma fiicna laakiin markii dulliga laisu dulaynayo ilaah ama laisu dulaynayo hooyihii aabbo waxaa weye waa mid sharafa weeye wakhfid lahumaa janaaxa dulli isu yareeyo u tawaaduc min alraxmati min ajli raxmati naxariis daraaddeed intaana kuma filo inaad u ducaysa ma ooyigiye waqul waxaad tidhaha rabbi rabbigayow irxamhumaa u naxariiso hooyiyi aabbo kamaa sidii rabbayaani ay ii soo tarbiyeeyeen oo ii soo kobciyeen sakhiiran markii aan yaraasay iigu naxariisteen oy ii soo koriyeen ilaahayow ugu naxariiso inaad sidaa tidhaahda ma ogiye wax kale oo aad muxuu ahaayey ugu abaalgudi karta male waan ognahay muxuu axaadiista nabigeena ka sugnaatay inuu saddex goor mixraab mimbarka uu aamiin mar walba odhanaya asxaabtu markay weydiiyeenna oo yidhaahdeen cidna ma aragno aamiin unbaa tirina wuxuu idhi jibriil baa duceeyey aniga aamiin baan idhi marka fiiri mixraabkii mimbarkii masaajidka oo kii nabiga oo xaramka ah oo jibriil duceeyey nebi maxamedna uu aamiin yidhi maxaad u malayn marka ducadaasi inay mustajaabo tahay in kale marka sidaa daraaddeed baa waxaa ka mid ahaa saddexdii uu ka beriyey uu jibriil ilaahay uu ku ducayay nebigana u aaminsaday qofkii hale yacni soo gaaro labadiisii waalid hooyadii iyo aabbihii oon iyaga daraaddooda iyo naxariisatooda aan janno ku gelin ilaahay ha fogeeyo anna aamiin baan idhi buu yidhi saasoo kale waad ogtihiin muxuu ahaayey nin baa soo dacweeyey wiilkii uu dhalay oo yidhi waxba ima siiyo oo biil iyo waxba iyo xooluu leeyahay waan u baanhay markaasuu markii loo yeedho nabiga u yeedho le maxaa dhacay aabbaha maad wax siisid buu yidhi waxaan anigaa iska lehe isagu ma laha nabigeenna wuxuu ku yidhi anta wa maaluka liabiika adiga naftaadaa addoonahu mulki baa ta aabbaha baa kule buu yidhi haddaad ismoodaysa inaad wax kala tahay kii hooyadii xambaaray isagana muxuu ahaayey dhabarkiisa isagoo ku xambaarayo la dawaafay kacbada oo yidhi muxuu ahaaye ma guday xaqeedii ma guday waxaa la yidhi walaa zafratan hal oo muxuu ahaayey oo markay dhalaysay docosho hal keliya mar keliya oo ciic tidhahoy docoshay uma adan gudin baa la yidhi iska dhaaf waxaad u guddee marka waxaa weye waalidkii waa sidaa waxyaabo samafale keligeed waxba uma taraysee u duceeyo sidaa dheh baa la yidhi waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiran rabbukum rabbigiinna yaa aclamu ogaansho badan bimaa fii nufuusikum naftiinna dhexdeeda waxa ku sugan ilaahay baa og meeshan waa naxariis ilaahay subxaanahu wa tacaala oo bini aadamka isaga ayaa og oo abuurtay daciifnimadeenna marka ilaahay wuxuu leeyahay dadkiiow ilaahay wuu ogyahay wixii oo naftiina ku jira haddii aad doonaysaan samafal iyo haddii aad haddaad caasinimo doonaysaan waxaa weeye marmarka qaarkood waxaa dhici karta waalidkii inuu kugu ad adag yahay oo uu kaa keeno oo isagii naftiisa suu kuu dhibayo inuu kaa xanaajiyo oo uu hadal kaa dhaco kaasaa dhici karta saas marka ay dhacdo kol haddayna caasinimo iyo caaqnimo kaa ahayn wadnaha kaaga jirto taa ilaahay wuu kuu dhaafayaa rabbukum aclamu bimaa fii nufuusikum waxa naftiina ku jirto oo baarinimo ah ama caasinimaa ilaahay wuu og yahay in takuunuu haddaad tihiin saalixiina kuwo wanaagsan haddaad tihiin فإنه alle kaana wuxuu ahaaday lilawaabiina kuwa soo noqda oo ilaahay u toobad keeno hafuuran kii u dhaafid badan buu ahaaday oo marka idinkana wuu idiin dhaafi waxaa weeye weli awaamirtii baa socotee wa aati sii dalqurbaa kan qaraabada u saaxiibka ahna xaqahu xaqiisa sii isagaa leh waxaa weye xaqaasi waa ama nafaqa ha ahaado ama sadaqo kale ha aato ama zaka ha aatee dadka ulul arxaamka ah waxooda sii baa la yidhi waxooda sii wa aati dalqurbaa xaqahu qof alla qofkii qaraabo ah samafal iyo ixsaan wax ka sii waaati dalqurbaa xaqahu waalmiskiina miskiinkana xaqiisa sii fiila xaqahu baa lagu yidhi ma aha ku sadaqayso iyo u samafal ma aha xaq uu leeyahay weeye waxaa dadka akhniyada ee wax qabaaya hadday moodayaan waxaan inay leeyihin ilaahi baa leh wuxuuna ku yidhi xaqa ay dadkaa kugu leeyihiin bixi xaqahu sii waalmiskiina miskiinkana sii xaqiisa wabna sabiili kan musaafirka ee jidka ku taagan ee xoolihii iyo sahaydii ay ka go'eenna ilaa uu meeshiisi ka gaaro isagana ha la siiyo walaa tubadir ha tuurtuurin xoolihii ha saydhsaydhin tabdiilan saydhsaydhid ha saydhsaydhinoo meel aan ilaahay raalli ka ahayn ha ku bixinin marka waxaa weeye mubadir iyo mubadir la'aan taabiciintii iyo asxaabtii iyo kulli way fasireenoo waxaa weeye ninka mujaahid la yidhahha wuxuu yidhi low anfaqa alinsaanu insaankii haddii uu bixiyo maalahu kullahu fi lxaqi hadduu xaq ku dhiibo sidii abubakar asidiiq oo wax alla wuxuu maal haye uu nabiga u keenay oo markii le war carruurtaadii yaad uga timidna ilaahay iyo rasuulkiisaan uga imid yidhi lam yakun mubadiran ku mubadira ma noqonayo haddii uu nafaqeeyo mud suus keliya fii kayri xaqin hadduu ku nafaqeeyona wuxuu noqonayaa kaana mubadiran qataada ninka la yidhahdo wuxuu yidhi altabdiilu waxaa weeye annafaqatu in lagu bixiyo fii macsiyati illaahi ilaahay macsiyadiisa wa fii kayri alxaqi waalfasaadi waxaan xaq ahayn iyo fasaad wixii lagu bixiyaaba walow riyaal kelina ha ahaado ama doolar keli ama shilin keliya ha ahaadee waa fasaad waxaa weye waa tabdiir weeye ina almubad marka ina almubadiriina kuwa xoolaha saydhsaydhana kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana ashayaadiini shayaadiinta ayay walaalo la yihiin maxaa lay shaydaanka ayaa fasaad iyo xumbaanba ayaa lagu waxaa weeye ina almubadiriina kaanuu waxay ahaadeen ikhwaana ashayaadiini shayaadiinta walaalahood weeye waa marka waa la iska nahayinayaa in wax la tuurtuuro si aadan u shabihin oodan ugu ekaanin fasaadka shaydaanka oo kaleeto wa kaana ashaydaanu shaydaankana muxuu yahay wa kaana ashaydaanu shaydaankana wuxuu ahaaday lirabbihi rabbigiisa kafuuran kii ku kufriyo ayuu ahaaday oo waa naqaanaa shaydaan waxaa weeye haddana aadaab kale iyo akhlaaq kale u ilaahay inoo sheegayaa waxaa la yidhi masaakiinta xaqooda sii masaakiinta waxaa weye qaraabada xaqooda sii masaakiintana sii musaafirkana sii hana daaddaadinin markii la yidhi yaa waxaa weeye miskiinkii baa kuu yimid waxaa musaafirkii baa kuu yimid ruux wax kaa doonayaa kuu yimid waxna markaa gacanta kuma haysid sida aad ula macaamuloon lahayd yuu ilaahay noo sheegayaa subxaanahu wa tacaala aadaabta islaamka iyo islaamka sharafkiisaa la ina barayaayo wuxuu yidhi ilaahay wa imaa tucridanna haddaad ka jeedsato canhum kuwii aan soo sheegnay oo qaraabada ahaa oo masaakiinta ahaa oo musaafiriinta ahaa waxba ma haysid adigii markaa gacanta wax kuma haysid marka haddee waad ka jeedsataydha saasaa loo wadaayo waxba ma hayo inaad tidhaahda weeye wa imaa tucridanna haddaad ka jeedsato canhum iyaga xaggooda ibtigaa'a raxmatin naxariis aad jerinayso ood sugayso ood filayso min rabbika rabbigaaga aad ka filayso taasoo tarjuuha aad rajaynayso faqul waxaad ku tidhaahdaa lahum iyaga qowlan hadal ku dheh maysuuran oo sahlan haddii aad ka jeedsato qaraabadii masaakiintii ibna sabiilkii oo wax aad siisa aadan haynin qowlan sahlan layinan qowl oo fudud oo dabacsan ku dhahoo si wanaagsanna waxaa weeye ugu ugu muxuu ahaayey ugu ballanqaado hadda wax gacanta kuma hayne eh markii waana rajaynaynaa ilaahay wax la soo gaarsiiyo wixii idinkuna markaasaan yo muxuu ahay wax idin siinaynaa markaasaan idin wanaajinaynaa sidaa u hadla marka wakaa wa imaa tucridana canhum ibtiqaa'a raxmata min rabbika tarjuuha faqul lahum waxaad ku tidhaahdaan qowlan qowl maysuuran oo la sahlay xataa culimmada waxay weriyeen iyo tafaasiirta imaamka la yidhaahdo imaam abu xaniifa ruuxa markuu ku baryayo ama wax kaa doonayo marka aad waxba u haynin oo rabto ama inaadan aad siisaba ma rabtid oo waxaa dhici karta inaad wixiiba ku yar bakhaylayso marka dadka sidaan kulligeen u badannahay ama dadku markuu yidhaahdo wax isii waxaa la odhanayaa allah kariim ilaahay baa deeq badan ilaahay ha ku siiyo allaha ina siiyo saasay dhahaan marka taa xataa abuu xaniifa wuu diiday wuxuu yidhi war ilaahay magicii yaan dadka lagu qadinin ruuxaad qadisay ilaahay magaciisa ha ku gafuurinoo ha ka horgeynin ee hadal kale un iska dhe raalli ahaw iyo waxba hadda kuuma hayi iyo adoon ilaahay magaciisaba soo qaadin waxaa weeye raalli ahaw iska dhe ruuxan raalli ahaw waxba ma hayo waxba ma heli karo jeebkayga wax kuma jiro sidaas muxuu ahay ku odho oo ha odhanin allah kariim iyo taa waxaa ka sii daran oo wa imaa tucridana canhum ibtiqaa'a raxmati rabbika inaad qofkiiba canaanato oo tidhaahdo intaasuu xooggaaga leegyahay muruqaaga bal eeg maad shaqaysatid had iyo goor waxbaad baryi meeqo goor baan ku siinay woo weligana miyaanu kugu wadaynaa waxaasoo kale waa inaadan odhanin ilaahay waa kaan ku yidhi qowlun macruufun wa makfiratun khayru min sadaqatin yatbacuhaa adaa taas wallaahu haniyun xaliim taasaan soo marnayoo inaadan aflagaadi iyo waxba aadan u geysanin waxay ka fiican tahay adigoo intaad wax gacanta u saarto haddana hadal gubayo ka dabageeyo taas waxaa weye xoolahaagina kuuma baaqanin waxaa weeye iyo thawaab ma helaysid qofkiina qalbi jab isagoo markii hore miskiin ahayoo qalbi jabsanaa yaad qalbi jab kale ugu dartay taas weeye marka waxaa weeyaan faqul lahum qowlan maysuuraa walaa tajcal yaddaka maqluulatan haddana waxaa liinooga digayaa bakhaylnimo waxyaabihii wasaayaadkii waa kuwa walaa tajcal ha yeelin yaddaka gacantaada maqluulatan mid lagu xidhay ilaa cunuqika qoortaada lagu xidhay yacni bakhaylnimadaada waxa aad ka qabto waxaad mooddaa gacantiis meeshuu inuu wax fidiyo oo uu wax baxsada uu rabay in la xidhay oo gacantiiba qoorta lagaga xidho san dhaqaajin karin walaa tajcal ha yeelin yaddaka gacantaada maqluulatan tii lagu xidhay ilaa cunuqika qoortaada taa waa mid waa aadaab islaam ah walaa tabsuthaa ha fidinin kulla albasdi fidin kulligeed oo wax alla wixii aad haysoo dhanba inaad muxuu ahaaye aad iska dhiibto ood meel cidlaa adigii soo istaagto kulla albasdi walaa tabsudhaa gacantaada ha fidinin oo waxaad haysoo dhan ha bixinin kulla albasdi marka haddaad sidaa yeesho oood kulla albasdi yacni fiiri tam wanaagsan taa iyada walaa tajcal yaddaka maqluulatan maxaa in la raaciyo fasir iyo maxaa loogugu diiday iyo way iska caddahay qof bakhayla oon waxba bixinaynin war bakhaylnimada iska daayo wax bixi intaasaa ku filan amaa qofka deeqsiga ee wax walba oo gacantii soo galo horay ka dhiibayo kiibaa lala yar talinoo waxaa laleeyahay war adiga naftaada iyo cidda kula xidhiidha iyo kulli malaa'ig ma tihidine kan aad wax siinayso siduu u baahan yahay yaad adiguna u baahan tahay dadkaagii iyo iyo owlaadaadii iyo xaaskaagina ay u baahan yihiine ha iska wada bixinin fiir waa lala talin islaamku waa islaamkaa dhexdhexaadka ah walaa tabsuthaa kulla albasdi haddaad marka iska wada bixiso maxaa dhihi fataqcuda waad fadhiisan waad fadhiisan yacni ma dhaqdhaqaaqi kartid oo waxaad samayn karta ma leh fataqcuda waad fadhiisanaysaa maluuman adigoo lagula dagaalamoo lagu canaantay oo waxaa xaaskaagibaa ku canaanan carruurtaadibaa ku canaanan oo wax kaa dalbaya maluuman maxsuuran oo daalay oo habsoobay maluuman adiga oo lagula lagu dagaalamay fa tasiiru madmuuman dadka iyo ilaahay xaggiisaba oo ka maalkiisiina waayey maxsuuran oo waxaa weeye oo habsoobay oo munqatica maxsuurka asalkiisa waxaa la yidhaahdaabaa la yidhi xoolaha marka oo la guurayo oo abaari iyo jiraan neef weyd ah oo waxaa weeye tabar daran baa jira markaasu wuu fadhiisanayaa ma kici karo saynta xataa haddii la qabto ma kici karo kaasaa maxsuur la yidhaahdaa waxaa weye geedigii baad ka hadhi weeye haddaad waxaaga iska wada dhiibto fataqcuda waad fadhiisanaysaa maluuman adiga oo lgu lagu canaantay maxsuuran oo haddana habsoobay oo ka go'ay dadkii oo dhan ka hadhay inna rabbaka rabbigaaga marka labadii dhinacba waxaa la rabaa fiiri ilaahay subxaanah wa tacaala kii wax bixinayey iyo kii wax la siinayey labadiiba marka waa lala hadlayaa inna rabbaka rabbigaaga nebi maxamedow yabsutu isagaa bixiya alrisqa risqiga isagaa bixiya amwaasha iyo waxaa isagaa bixiya liman yashaau yabsutu isagaa fidiya alrisqa liman yashaau cidduu doono isagaa u fidiya wa yaqdiru isagaa ku celiliya calaa man yashaau qofkuu doonana isagaa ku celiya macnaha kan kan kama xigo kanna kan uma una waayin ee lixikmatin yaclamuhaa callaamu lghuyuub waa xikmo ilaahay uu ogyahoo uuna nooba sheegayba ilaahay xadiis wuxuu noo sheegay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay uu yidhi addoommahayga waxaa ka mid a qof aan aan aan u suubanayn inaan wax siiyo ma ogiya haddii aan waxba siin waayena waxaa weeye wuuba kufrinayaaba addoommahayga waxaa ka mid a kuwa aan u suubanin ilaa faqrinimada ma ogiya haddaan wax siiyoon khani ka dhigana waxaa weeye waa haddaan khani ka dhigana way gaaloobayaan walow basata allaahu risqa licibaadihi labagow fi lardi walaakin yunazilu biqadarin maa yashaa inahu bicibaadihi khabiirun basiir weeye marka sidaas weeyo innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday bicibaadihi addoomihiisa khabiiran kii og ka ay in wax la siiyo u roon tahay wuu og yahay in waxba aan la siinayn lagu celiyay u roon tahayna wuu og yahay basiiran oo arkayo waxaa socda wasaayaadkiie walaa taqtuluu hadilina awlaadakum caruurtiinna khashyata imlaaq faqri cabsi aad ka cabsanaysaan ha u dilina carruurtiinna haddii nimankii aad garanaysaane qur'aanku ku soo degayey ee mushrikiinta iyo haddaba haddaba sidii baa qaar baa sidaa ah oo muxuuha carruurtooda gadaya ilaa hunuudda hadda ilaa waxaasay taqaanaa waxaa kaloo la mida dhasha in la diidayo oo ilmaha la iska soo tuurayo oo dhan taa waxay ka mid tahay waa owlaadda oo la dilayo hadda xataa kuwa aan faqri ka cabsanayninoo sida yurub iyo ameerika iyo ilmaha un la diriri oo hadda laleeyahay dadkan qaxay ee suuriyiinta ah waxay u soo dhoweynayaan way farac go-eenoo wax dad oo dhiig cusuboo u shaqeeya ayay daydayayaan waxaa weeye waa niman sidaa walaa taqtuluu hadilina owlaadakum carruurtiinna khashyata imlaaq faqri iyo waxla'aan marka waa miday ka baqayaan waxaa weeye suuratu ancaamna waxaan ku soo marnay walaa taqtuluu owlaadakum min imlaaq waa faqri markaa haystay oo ay faqri ahaayeen bay taasu sheegtay tanna faqri soo socdo oo ilmahani iyo carruurtan hadday bataan oo hadhow maxaad u dhiibi waxaasuu isleeyahay walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq naxnu annagaa narzuquhum carruurtan annagaa irsaaqayna carruurta annagaa wa iyaakum idinka naftiina carruurta waxaa weeye waa lagu maraan marsoon adigu ma malag baa tahay waxaa weeye carruurtii dab looma shidin baan afka ka nidhaahnaa waxaa carruurta haddaan loo shidin adigina meesha waad ku qatan tahay marka carruurta keligood korka ha ka saarin khashyata imlaaq naxnu narzuquhum carruurta annagaa irsaaqayna wa iyaakum idinkana annagaa idin irsaaqayna inna qatlahum carruurta in la dilo oo loo dilo maxaad siin oo maxay cunayaan kaana wuxuu ahaaday khid'an gef kabiiran oo weyn waxaa weeye khid'an ama khata'an waxaa weye waa kabiiro weyn kabiiran oo weyn taasi waa mid walaa waxaan soconnaa wixii oo usuushii aan sheegaynay waxyaabihii nahyiga ahaa ee la iska reebayay walaa taqrabuu ha u dhowaanina azinaa zinadii ha u dhowaanina zino qof ood waxaa weeye qof aan xalaal u ahayn oo loo meherin oo kitaabka ilaahay iyo sunnada aan lagu xalaashanoo qabuul iyo iijaab uuna dhicin oo loo galmoodo yaa zina la yidhaahdo shahwadii oo si xaaraama maxaa le qofka zinaysanayaaye waxaa waa qof inuu mas-uuliye qaado aan rabinoo sidii xayawaankii intuu boodo uun haddana iskaga tegayey oo mas-uuliye uga dambaysa aan jirin ilaahayna koonkiisa sidaa maxaa uma abuurin bini aadamkan isagaa sayida isaga ayaa qaadaya mas-uuliyada qof walba wuxuu geysto waxaa ilmaha aad dhasho waa inaad adiga mas-uul korintooda iyo barbaarintooda iyo caafimaadkooda iyo waxbarashadooda adigaa mas-uul ka ah marka biyo inta la iska daadiyo la iska dhaqaaqo diinta ilaahay ma ogola sida loo eedayna waa la og yahay iyo masaa'ibka iyo cudurrada iyo eejiska iyo waxa soo baxay walaa taqrabu zina zinadii ha u dhowaanina maxaa yeelan loogu dhowaanaynin innahu zinadii kaana wuxuu ahaaday faaxishatan wax aad iyo aad u foolxun weeye wax foolxun weeye buu ilaahay yidhi innahu kaana faaxishatan marka walaa taqrabuu baa la yidhi fajtanibu sidii loo soo sheegayo khamradina ka fogaada la yidhi tanaa ka xeel dheer walaa taqrabuu ha u dhowaaninoo xataa culimmada waxay yidhaahdeen muqadimaadkeedii hataa ha u dhowaanin waxaa laga warrabaa xataa muqadimaadkeedii inaad fiiriso inaad muxuu ahaaye aad taabato inaad dhunkato waxyaabaha ka horeeya zinada xataa kuwa ha u dhowaanina walaa taqrabu zina innahu zinadii kaana wuxuu ahaaday faaxishatan mid xun wasaa'a wuu xumaaday sabiilan xagga jidkana wuu u xumaaday marka waa wax fool xun weeye sidaa weeye marka waxaa weye wakhtigii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nin baa wiil baa u yimid oo odhanayo waxaa weeye rasuulkii ilaahayow waxaa weeye anigu zina kama maarme eh in la ii fasaxaan rabaa sidaasuu isla soo taagay marka nabiga markii waa lagu booday war maxaad ku hadliyo asxaabtii iyo markay weerar ku kiciyeen wuxuu yidhi ii daaya wiilkan dhaafa buu yidhi faraha ka qaada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam si caqlila ayuu ula hadloo wuxuu ku yidhi zinadan in hooyadaa laga zinaysto ma jeclaan lahayd markaasuu yidhi maya dadkuna hooyooyinkooda in laga zinaysto ma jeclo walaashaa in laga zinaysto ma jeclaan lahayd maya buu yidhi dadkuna hooyadooda walaashood in laga zinaysto habaryartaa ma u rabi lahayd maya eedadaa ma u rabi lahayd in alla intii qaraabo oo ugu xigtay ayuu hadde marka nin fitro lahoo quman buu ahaade ninkaa markuu maya leeyahay waa qof quman oo oo iimaanna le akhlaaqna le oo muxuuaha aan fasahaadin oo saasuu ahaa laakiin hadda kuwa jooga orobi iyo amerikiyo haddii hadda su-aashaa loo jeeda haabay dhihi maxaa iga galay saasay ku dhihi marka nabigeena ma wuxuu yidhi cid walbaba dadka u xigo kama muxuu ahaayey raalli kama aha in waxaas lagu sameeyo nabigeenna intaa kuma una daynine markaasuu intuu gacanta qaaday yuu halkaa xabadka ah ayuu ka saaray markaasuu yidhi ilaahayow ka qaad waxa uu dareemayo markaasaa wiilkii zino dambe iyo waxaasoos ka sheekeeyo markaasaa ugu dambaysay ka kalena waxaa weeye walaa taqtuluuha dilina annafsa naftiha dilina allatii naftiha xarama allaahu ilaahay uu xarimay ilaa bilxaqi in xaq lagu dila ma ogiya in xaq lagu dila ma ogi si kale naf lagu dili karo xaqiina nabigaa noo sheegay wuxuu yidhi laa yaxilu damu imri'in muslimin ilaa min halaath saddex unbaa lagu dili karaayoo weliba dowladdaa diliyo waa xuduud ilaahay oo dowladdaa oogeysa cid walba oo meel joogta iskama iyada gacanteeda kuma qaadanayso oon dowlad ahayn oo fawdo diinta ilaahay ma aha marka maxaa la yidhi tan ugu horraysa waxaa weeye azaaniy almuxsin qof zinaystay isagoo hadda ka hor wax soo guursaday hadduu zinaysto waxaa weeyaan waa waa la dila waa la rajminayaa waalqaatilu binnafsi qofki qofka dilana waa loo dilayaayo walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli lalbaabi kan kale waxaa attaariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca waa mid ridoobay intaa wixii ka soo hadhay maya walaa taqtulu nafsa alatii naftiha dilina allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xarimay ilaa bilxaqi waman qutila qofkii la dilo waman qutila qofkii la dilo madluuman isagoo laga gardaran yahay faqad jacalnaa waxaan u yeelay liweliyihi dadkii ugu xigay oo weliyudamka ahaa sultaanan awood iyo quwo oo yaanu siinay qofkii bikayri xaq lagu dilo warasadiisii waxay iska leeyihiin in ay ku sallidmaan qofkii qaatilka ahaa inay qisaastaan iyo inay diya ka qaataan iyo inay iska cafiyaan intaasba way leeyihiin waman qutila madluuman qofkii isagoo laga gardaran yaha la dilo faqad jacalnaa waxaan u yeelay liweliyihi sultaanan inay ku dirmaan marka haddii oo iyagana haddii sultaankii uu madaxdii iyo ciidamadii iyo dadkii amniga ay u soo qabtanaya waa kana qisaasta falaa yusrif yuuna xadgudbin fi lqatli dilka isagana si fool xun iyo dhega la gooyi iyo carab la gooyi iyo waxa yuuna ku kicin falaa yusrif fi lqatli maxaa yeelay inahu kaas oo weliyudamka ahay qofka laga dilay kaana wuxuu ahaa mansuuran xoogga iyo quwada iyo cadaaladda ilaahay baa garab taaginayde sidii oo kale isagoo hadda yuusan dhinaca kale uga bixine innahu kaana mansuuran haadaa wabillaahi towfiiq halkaa ha jooga darsigeenna